kulankan caawa wuxuu ka dhigan yahay ama uu yahay dhowr arrimood oo ay ugu horreyso mahadcelin loo soo jeedinayo hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir wada shaqayntii ay yeesheen taasna ilaahay uu sabab uga dhigay shacabkii deganaa magaaladan muqdisho in ilaahay uu ku ammaansaday bishii ramadaan ee hadda naga dhammaatana si nabada ilaahay noogu dhammeeyey mahadcelintaas mid la mid ah oo gaar ah iyadana inaan u soo gudbinno boliisu militaaradii lagu soo xoojiyey amniga caasimadda oo ayaguna si hagar la-aan ah u shaqeeyey muddadii ay nala joogeen ay ka markhaati kaceen shacabkii magaaladan muqdisho deganaa ayagoo qaarkood aysan u suurogelaynin inay salaadaha ay taraawiixda masaajidada u aadaan ama si nabada inay ku soo adeegtaan muddadi koobnood ay ku soo biireen suurogeliyey inay si nabada ay ku adeegtaan guryahoodana si nabada ay ku tagaan si nabadana ay ku cibaadaystaan ayagana waan u mahad celinaynaa boliisu militaaradii lagu soo xoojiyey amniga caasimadda ay hogaaminayeen saraakiishooda sidaasi la mid ah soomaalidu waxay tidhaahdaa misaar geed ma goyso ee geed kale ha ku gooyo intaani waa misaartii oo geedka goynaysay iyo geedku ku goynaayey soo saas maaha maxaa yeelay degmaduna jiri ma karto haddii aan amni jirin amniguna imaamaayo haddaan degmaday maamul iyo uusan jirin shacabka kalsooni haddaan laga kasbanina amni imaamaayo silkiga isku xoraayo ama linkiga isku xoraaya shacabka iyo amniguna waa maamulka degmooyinka heer waaxeed heer laameed heer toban tiriye heer tabeelle ilaa heer degmo ayaa isku xoraaya ciidankayna runtii soo jeed fara badan iyo juhdi badan ayay bixiyeen oo waxaan ogsoonnahay habeenno badan inaan kormeer ku maraynay degmooyinka qaar badan oo ka mid ah intaasna aan arkaynay ayagoo soo taagan ciidamada qaybaha galbeed bari bartamaha wiliyow cadde waxay muujiyeen ayaguna wada shaqayn oo dhaba ayay muujiyeen habala kala dadaal badnaado marka la yidhaahdo beryahan waxbaa noo calaamadaysnaay waxaa noo calaamadaysnay khawaarijta inaan ka ilaalina shacabkayna ilaahay waa noo suuro geliyey calaamadaha kale waxay ahayn la dagaalanka maandooriyaha iyo ciyaalkii loo baxshay gaangiska ahay oo ciyaal weerada loo yiqiinay labadaas markii laga soo tago khawaarijta waxaan galnay la dagaalankii maandooriyaha koobka waxaa sido qaybta bari ha loo sacfiyo